Xeerka Anshaxa ee Doteera Caddayn ku aadan u hoggaansanaanta xeerarka anshaxa ee alaab-qeybiyaha. Hordhac Hadafka Doteera waa in la helo heerka tayada ugu sarreysa adduunka ee saliidaha aasaasiga ah, iyadoo arrinkaas lagu hirgelinayo adeegsiga awood dhanka wanaagga ah. Doteera waxay meel marisay ballanqaad rasmi ah oo ku aaddan in la abuuro saameyn togan, taasoo loo marayo hawlaheeda ganacsi iyo hab-dhaqankeeda. Mudnaantan waxay gaadhsiisan tahay meel kasta oo ay gaadho silsiladda badeecadaha Doteera, iyadoo ay naga go'an tahay la shaqaynta macaamiisha inagala shaqeeya silsiladda ganacsiga si loo dhiso isdhexgal ballaadhan loona abuuro qiimaha saamiga, taasoo loo marayo soo saarista saliidaha aasaasiga ah. Xeerka Anshaxa Alaab-qeybiyaha Doteera wuxuu qeexayaa heerar ku sumadaysan caddaalad, badqab iyo wada shaqayn caafimaad leh meel kasta oo caalamka ka mid ah oo ay ka jirto silsiladda dhoofinta alaabaha Doteera. Heerarka xeerkani waxay ku saleysan yihiin mabaadi'da Ururka Shaqaalaha Adduunka ee loo yaqaan ILO iyo sidoo kale dhaqamada shaqada wanaagsan ee caalami ahaan loo aqoonsan yahay. Dhammaan alaab-qeybiyeyaasha la doorbiday waa in ay u hoggaansamaan xeerkan anshaxa iyo xogta alaab-qeybiyaha oo faahfaahsan. Shuruudaha xeerkan waxay khuseeyaan dhammaan qaybaha alaab-qeybiyeyaasha oo ay ku jiraan alaab-qeybiyeyaasha, qandaraaslayaasha heerka hoose iyo beeraha. Heerarka waxaa si isku mid ah loogu dabaqayaa shaqaalaha joogtada ah, kuwa ku meel gaadhka ah, iyo kuwa habka wakaaladda ah ku shaqeeya iyo sidoo kale kuwa calaa shaqo kharashka lagu siiyo, kuwa mushaharka qaata, kuwa calaa saacad kharashka lagu siiyo, shaqaalaha da'da yar ee sifo sharci ku shaqeeya nugulka, kuwa wakhtiga go'an shaqeeya, kuwa habeenkii shaqeeya, iyo shaqaalaha qaxoontiga ah. Waxaan rabnaa alaab-qeybiyeyaal ay ka go'an tahay horumar joogto ah iyagoo horay uga sii socda safar heer hoose ka bilaabanaya una gudbaya heerka dhaqamada hoggaaminta. Dhammaan alaab-qeybiyeyaashu waa in ay oggolaadaan qiimeynta la shaaciyey iyo tan aan la shaacin ee Doteera. Doteera waxay alaab-qeybiyeyaasha dhammaantood ka doonaysaa in si degdeg ah loo horumariyo wixii heerka anshaxa ka mid ah ee aanan weli la buuxin, iyo inay sidoo kale horumariyaan maamul waara, nidaamka warbixineed iyo dabagal ee howlaha shaqo si loo hubiyo u hoggaansanaanta iyo hufnaanta hawsha socota. Muddada lagu gaadhayo u hoggaansanaantu waa inay noqoto mid macquul ah oo la qeexay. Caddaynta in la saxay wixii anshaxa Doteera ka dhinaa ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Doteera waxay ballan qaadaysaa inay alaab-qeybiyeyaasheeda ka caawiso hagaajinta shaqada, caafimaadka, badqabka iyo xaaladda deegaan ee goobta shaqada, iyo in alaab-qeybiyeyaasha laga caawiyo in ay fahmaan sida looga dhaqaaqo heerka hoose loona gudbo heer hoggaamineed oo waara. Waxaannu aqoonsannahay in dadaalkani uu u baahan yahay in la dhegeysto alaab-qeybiyeyaasheeda iyo baahiyaha shaqaalahooda, taasoo u baahan hab iskaashi ah iyadoo la adeegsanayo qalabka tayeynta awoodda xirfadda sida falanqaynta asbaabta asaasiga ah, tababar, iyo horumarinta nidaamka maamulka si loo meel mariyo isbeddel micno leh. Doteera waxa ay had iyo jeer ku dadaalaysaa in ay la timaaddo dhaqanka ugu wanaagsan ee macquulka ah ee lagula tacaamulo shaqaalaha iyo horumarinta xaalad waarta oo ay shaqaaluhu ka helaan mushahar caddaalad ku salaysan iyo goob shaqo oo caafimaad qabta. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mas'uuliyadda shirkadeed ee Doteera, fadlan booqo barta internetka www.doteera.com. Xeerka Anshaxa Alaab-qeybiyaha Sharciga iyo u hoggaansanaanta anshaxa alaab-qeybiyeyaasha Doteera waxaa laga doonayaa inay u hoggaansamaan kow dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka ay shaqaaluhu ka shaqaynayaan, ha noqdo heer gobol, mid degmo, ama heerka bulshada deegaanka. laba Xeerka Anshaxa Alaab-qeybiyaha Doteera saddex Kaadhka dhibcaha qiimeynta lagu qoro ee Doteera halkii ay khusayso. afar Heshiisyo wadajir ah oo gorgortan ku yimid halkii ay khusayso. Markay timaaddo kala duwanaanshaha ama khilaaf ku saabsan heerarka, waxaa alaab-qeybiyeyaasha laga doonayaa in ay la yimaadaan heerka ugu sarreeya kaasoo ah midka shaqaalaha faa'iidada ugu badan u leh. Shaqaalaynta carruurta lama oggola in la shaqaalaysiiyo qof ay da'diisu ka yar tahay shan iyo toban sanno ama da'da weli dhammaysiga waxbarashadu khasab ku tahay. Shaqaalaha da'da yar ee ay da'doodu tahay shan iyo toban ilaa toddobiyo toban looma oggola inay qabtaan shaqo laga yaabo inay wax u dhinto caafimaadkooda, amnigooda ama anshaxa. Axdiga ILO boqol sideed iyo soddon iyo boqol labiyo siddeetan. Shaqada khasabka ah lama oggola in shaqo la isku khasbo oo uu ku jiro xabsigu. Shaqaalaha muddada dheer deengud, lacag la'aan ku shaqeeya, kuwa ku shaqeeya xeer aysan raalli ka ahayn, addoonsi ama noocyada kale ee shaqada khasabka ah. Falalka ka ganacsiga dadku waa mamnuuc. Alaab-qeybiyeyaasha waxaa laga doonayaa inay si wanaagsan ugu kuurgalaan ulana socdaan cid kasta oo gacan saddexaad ah oo ka caawisa shaqaalaynta ama qorista shaqaalaha. si loo hubsado in dadka shaqada u soo raadsada xaruntooda beertooda ama howlgallada kale aanay noqon kuwa ku shaqeeya khasab khiyaano cabsigelin jujuub ama iyadoo looga dhigayo ciqaab ay ku mutaysteen waxay aaminsan yihiin ama cabiridda fikradahooda siyaasadeed axdiga ilo sagaal iyo labaatan boqol iyo shan boqol iyo labiyo siddeetan xadgudubka iyo falalka ciqaabidda shaqaale kasta waa in loola dhaqmo si xushmad iyo karaamo leh lama ogola in shaqaalaha la gaadhsiiyo ciqaab dhanka jidhka ah dhanka galmada dhanka maskaxda ama aflagaado ama ku-xadgudub ama ganaax lacageed ama ficillo ceebayn ah takoor qofna laguma takoori karo dhinac kasta oo shaqada ka mid ah sida waxyaabaha la xidhiidha qorista shaqada shaqaalaysiin magdhow faa'iido waajibaad shaqo helitaanka tababarada horumarka anshax marinta shaqo ka bixinta ama shaqo ka fadhiisinta takoor ku salaysan jinsiyadda caqiidada diinta midabka jinsiga uurka abuurka eebbe oo uu qofku u dhashay ama xaalad caafimaad ee la xidhiidha da'da waddanka uu ka soo jeedo abtirsiimo jinsiga uu ka tirsan yahay naafo dhanka jidhka ah ama dhanka maskaxda ah xaalad caafimaad xanuun sifooyin hidda-a daryeel qoys xaaladda guurka maqaam ahaan ruugcadda ama haliyey waddanka u soo halgamay oo u qalma in uu noqdo haliyey naafo ah tani waxay khusaysaa waddanka ameerika oo keliya qabiil xaalad dhaqandhaqaale ra'yi siyaasadeed ka mid noqoshada ururada bulsho koox qowmiyadeed jirro nooc kasta oo ay tahay oo lagu ilaaliyo sharciyada halkaas ka jira dhammaan go'aammada shaqaalaynta waa in lagu saleeyaa mabda ah fursad shaqo oo loo siman yahay waa in lagu daraa habab wax ku ool ah oo lagu ilaalinayo xuquuqda soogalootiga kuwo kumeel gaadhka ah ama shaqaalaha xilliyada gaarka ah lagana ilaaliyo nooc kasta oo takoorida axdiga ilo boqol iyo boqol iyo koob iyo toban xorriyadda ku-biirista ururada iyo gorgortan wada jira shaqaaluhu waa inay xor u ahaadaan inay ku biiraan ururada ay iyagu doorteen alaabqaybiyayaashu waa inay aqoonsadaan oo ay ixtiraamaan xaqa ay shaqaaluhu u leeyihiin xorriyadda ka mid noqoshada ururada iyo gorgortanka wadajirka ah dhammaan alaabqaybiyayaashu waa inay horu mariyaan oo ay si buuxda u hergeliyaan habaab cabasho oo wax ku ool ah kuwaasoo lagu xallinayo khilaafaadka gudaha cabashooyinka shaqaalaha iyo xaqiijinta xidhiidh waxtar ixtiraam iyo hufnaan leh oo ka dhexeeya shaqaalaha wakiiladooda iyo maamulka xeerarka ilo toddobiyo siddeetan siddeed iyo sagaashan iyo boqol iyo shan iyo soddon xidhiidhka shaqada loo shaqeeyayaashu waa inay qaataan oo ay raacaan xeerarka iyo shuruudaha shaqada ee ixtiraamaya shaqaalaha iyo ugu yaraan kuwa ilaalinaya xuquuqdooda sida ku xusan xeerarka shaqaalaha iyo kuwa amniga bulshada heer waddan iyo heer caalami mushaharka iyo faa'iidooyinka waxaan doonaynaa oo aan taageeraynaa inay alaabqaybiyayaashu siisa soo tarayso kor ugu qaado heer nololeedka shaqaalaha iyadoo loo maraya habka hagaajinta mushaharka faa'iidooyinka barnaamijyada daryeelka iyo adeegyada kale kuwaasoo ka sarreeya shuruudaha heerka sharcigu uu qorayo ee ku aadan kor u qaadista tayada nolosha shaqaale kastaa wuxuu xaq u leeyahay lacag inuu ku helo usbuuca shaqo taasoo ku filan inay daboosho baahiyihiisa asaasiga ah iyo tan qoyska uuna ka helo xoogaa dakhli ah loo shaqeeyayaashu waa inay bixiyaan mushahar u dhigma ama ka badan mushaharka ugu yar ee wakhtigan jira hadba koodii sarreeya waana inuu u hoggaansamaa dhammaan shuruudaha sharciga ah ee mushahar bixinta oo uu bixiya wax kasta oo faa'iidooyin ah oo ku qeexan sharciga ama heshiiska marka lacagta shaqaaluhu qaato aanay noqon mid buuxisa baahiyaha asaasiga ah ee shaqaalaha oo uusan jirin dakhli ku filan loo shaqeeyo kastaa waa inuu la shaqeeyaa dhoteera si uu u qaado tallaabooyinka ku habboon ee lagu xaqiijinayo in siisa soo taraysa loo gaadho mushahar gaadhsiisan heerka la doonayo axdiga ilo lix iyo labaatan iyo boqol iyo koob iyo soddon mushaharka saacadaha dheeraadka ah marka laga soo tago mushaharka saacadaha shaqada ee caadiga ah shaqaalaha waa in lacag dheeraad ah lagu siiyaa haddii ay shaqeeyaan saacado ka badan kuwii caadiga ahaa ee heshiiska ku qornaa hadba sida uu qeexayo sharciga dalka wax laga soo saarayo ama dalalka aan sharciyadaas ka jirin qiimaha lacagta dheeraadka ah waa inay saacaddiiba ugu yaraan noqotaa boqolkiiba boqol iyo shan iyo labaatan axdiga ilo kow iyo soddon saacadaha shaqada alaabqaybiyayaashu waa inaanay shaqaalaha ku amrin in ay shaqeeyaan muddo ka badan saacadaha caadiga ah iyo saacadaha dheeraadka ah ee uu ogol yahay sharciga dalka ay ku sugan yihiin shaqada caadiga ah ee toddobaadkii la shaqeeyaana waa inaanay ka badnayn sideed iyo afartan saacadood ama inta ugu badan ee uu ogol yahay sharciga dalka wax soo saarka hadba kii yar loo shaqeeyayaashu waa inay toddobaadkiiba shaqaalaha u oggolaadaan ugu yaraan afar iyo labaatan saacadood oo nasasho ah saacadaha dheeraadka ah waa inay noqdaan kuwa labada dhinacba heshiis ku yihiin loo shaqeeyayaashu waa inaysan codsanin in shaqaaluhu ay si joogto ah saacadaha dheeraadka ah ugu shaqeeyaan isugeyn saacadaha caadiga ah iyo saacadaha dheeraadka ah ee toddobaadka waa inaanay ka badan lixdan saacadood ama inta ugu badan ee uu ogol yahay sharciga waddanka wax soo saarka hadba kii yar axdiga iilo kow caafimaadka iyo badqabka alaabqaybiyeyaashu waa inay sameeyaan goob shaqo oo ammaan ah oo caafimaad qabta si looga hortago shilal iyo dhaawac caafimaadka soo gaadha kuwaasoo dhaca inta lagu guda jira shaqada ama ka dhasha howlgallada xarumaha iyo qalabka lagu shaqeeyo loo shaqeeyuhu waa inuu qaadaa tallaabooyin iyo hab firfircoon oo ku wajahan caafimaadka iyo badqabka asagoo fulinaya siyaasadaha nidaamyada iyo tababarada loogu talagalay ka hortagga shilalka dhaawacyada iyo ilaalinta caafimaadka shaqaalaha axdiga ilo cimilada alaabqaybiyeyaashu waa inay ilaaliyaan siyaasadaha deegaanka iyo xeerarka qoran waana inay u hoggaansamaan dhammaan sharciyada deegaanka khuseeya kaararka dhibcaha qiimaynta ee dhateera oo ay ogolaadaan in lala socdo mas-uuliyadda dhanka deegaanka warshaduhu waa inay si joogto ah ula socdaan oo ay u soo bandhigaan dhotera heerka isticmaalka tamartooda iyo khayraadka dabiiciga ah sii deynta qiiqa hawada ku baxa raadadka kaarboonka iyo daadinta qashinka oo ay qaadaan hab horumar leh si ay u yareeyaan saamaynta xun ee cimilada bulsho dhotera waxa ay dhammaan alaabqaybiyeyaasha iyo shaqaalahoodaba ku dhiirigelisaa in ay ka qayb qaataan dadaalada samafalka ah ee bulshada maxalliga ah iyo deegaanka lagu taageerayo ayagoo wakhtigooda ku tabarucaya ama u fidinaya habab kale oo taageera dhotera waxay taariikh u leedahay taageeridda dadaalada horumarinta iyo caawinta bulshada iyadoo sannaddii laba kun iyo siddeedii aasaastay hay-adda dhotera healing handis foundation si ay arrinkaas u meel mariso dhotera waxa ay rabtaa in ay alaabqaybiyeyaasha ay isku fikradda yihiin shuraako wakhti dheer ah la yeelato qandaraas hoosaad dhotera ma ogolo heshiis hoosaadyo iyadoon oggolaansho qoraal ah laga helin dhammaan dalabaadka soo saarka saliidda ee qandaraaska lagu siiyey waa in la dhigaa xarumaha ay horey u ansixisay dhotera waana siday tahay oo aan waxba laga reebin alaabqaybiyeyaasha tooska ah waxaa looga baahan yahay in ay si joogto ah ula socdaan qandaraasle hoosaadyada la ansixiyey iyo alaabqaybiyeyaasha si loo hubiyo mas-uuliyadda ka saaran dhanka bulshada iyo deegaanka iyagoo la isticmaalayo heerarka shuruudaha buuxiya ama heerka ka sarreeya xeerkan iyo midka kaadhka dhibcaha ee dhotera daryeelka xayawaanka alaabqaybiyeyaashu waa inay ixtiraamaan daryeelka xoolaha oo ay siisa soo taraysa ugu shaqeeyaan sidii ay u qaadan lahaayeen dhaqamada wanaagsan ee bini'aadannimada leh ee ku aadan xayawaanka iyadoo lagu salaynayo tiknolojiyadda casriga ah iyo heerarka ugu wanaagsan ee la heli karo in la raad raaci karo dhotera iyo alaabqaybiyeyaasheedu waxay si wada jir ah mas-uul uga yihiin xaqiijinta waajibaadka ka saaran bulshada iyo deegaanka iyo hofnaanta ku aadan nuxurka wax soo saarka laga soo bilaabo beerta ilaa heerka warshadda alaabta soo saarta sida keli ah ee looga shaqayn karo yoolkan waa in la helo daahfurnaan iyo raadraacid ku aadan dhammaan heerarka silsiladda ganacsiga dhotera waxay uga baahan tahay alaabqaybiyeyaashu inay si joogto ah ula socdaan oo ay isha ku hayaan dhammaan goobaha la xidhiidha silsiladda ganacsiga iyo in markii la codsado ay bixiyaan macluumaadka daahfurnaanta ee lahaanshaha ama qandaraas hoosaadka beeraha warshadaha iyo goobaha kale ee wax soo saarka alaabta xiriirka la leh isgaadhsiinta anshaxa dhammaan alaabqaybiyeyaasha waxaa looga baahan yahay kow xeerkan anshaxa iyo ciwaanka iimail gaar u ah cabashooyinka ku wajahan dhotera waa in lagu dhejiyaa meel muuqata oo ay ku badan yihiin dhammaan shaqaalaha iyadoo lagu qorayo luuqadaha maxalliga ah ay ku hadlaan shaqaalaha kormeerayaasha iyo maamulku laba shaqaalihii horey u joogay iyo kuwa cusub waa inay qaataan tababaro sannadla ah oo la diiwaan geliyey oo ku saabsan halbeegyada dhotera iyo isticmaalka ciwaanka iimailka cabashada ee ku wajahan dhotera tayo tayadu waa natiijada hofnaanta nidaam karti leh oo si wanaagsan isugu xidhan iyo xidhiidho wanaagsan si taas loo gaadho kaabayaasha wax soo saarku waa inuu leeyahay nidaam tayo leh oo si cad loo diiwaan geliyey iyo qorshe tayada lagu horumarinayo nidaamkaasi waa inuu ku jiraa xisaab xidhka alaabta socda oo laysku hadlayn karo lana dhammaystiray iyo hababka buuxinaya heerka tayada ee dhotera xisaabintan waa inuu sameeyaa shaqaale u tababaran xaqiijinta tayada kaasoo dhanka warshadda ka socda qofka shaqaalaha ah ee u xilsaaran xaqiijinta tayada waa in la siiyaa madax bannaani iyo taageerada uu u baahan yahay si uu u bixiyo warbixin aan eex lahayn oo ku saabsan shixnad kasta iyo tayada alaabta la dhammaystiray u hoggaansanaanta shuruudaha tayada waxaa kormeera waaxda istaraatiijiyadda ee dhotera nala soo xidhiidh haddii aad ka warqabto ku-xadgudub xeerka anshaxa ah oo ka jira silsiladda ganacsiga waxaan jeclaan lahayn inaan ogaanno fadlan inoo soo gudbi adigoo nagala soo xidhiidhaya iimailkan social responsibility a dotera com waxaad inoogu soo qori kartaa luuqadaada maxalliga ah dhammaan macluumaadka aan helna si wanaagsan ayaan u xafidnaa sirta iyo xogtaadana waa laguu ilaalinayaa xeerka dhaqanka iyo macluumaadka xidhiirka cabashada waa in lagu dhejiyaa meel muuqata oo gudaha warshadda ah oo si xor ah looga heli karo luuqadda maxalliga ah ee ay shaqaaluhu yaqaanaan ballanqaad in alaabqaybiyaha dhotera uu ku dhaqmayo xeerka anshaxa annaga oo ah kuwa halkan ku saxiixan ayaa waxaannu xaqiijinaynaa kow inaannu helnay oo aannu tixgelinnay xeerka habdhaqanka alaabqaybiyaha annagooo isku xilqaamayna inaan si buuxda ugu hoggaansanno mabaadi'da iyo shuruudaha xeerka laba in aannu ku heshiinnay in dhotera ama qolo saddexaad oo ay magacowday dhotera ay xarumahayaga ku samayn karaan kormeerro aan hore loo shaacin oo xilli ka xilli ah si loo xaqiijiyo hoggaansanaanta xeerka anshaxa alaabqaybiyaha in aan si wax ku oola xogta xeerka anshaxa alaabqaybiyaha u gaadhsiinna shaqaalaheenna wakiilada qandaraasleyda hoose iyo alaabqaybiyayaasha oo aan weliba hubinno in dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay loo fuliyo si xeerka waafaqsan waxaa kale oo aannu xaqiijinnay inaan ognahay in hoggaansanaanta xeerka anshaxa alaabqaybiyaha uu yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah xidhiirka ganacsi ee u dhexeeya annagoo alaabqaybiye ah iyo dhotera fadlan saxeex oo taariikhda ku qor warqaddan waxaan kaa doonaynaa inaad soo celiso nuqul saxeexan oo aad koobina faylashaada gashato caddaynta uu hoggaansanaantu waa inuu saxeexaa wakiilka hawshaas u idman oo ka socdo alaabqaybiyaha kadibna waa in la soo celiyaa